dhinaca kale magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax kale oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan oo ka dhacay degmada daynileh ayaa imaanaya iyadoo weli ay socoto borordiiqda iyo gurmadka loo fidinayo dadkii wax ku noqday qaraxyadii zoobe ee sabtidii dhacay haddaba warbixintan shirka golaha wasiirada laba ka mid a al-shabaab oo lagu toogtay muqdisho waxaa inoo soo diray cabdicasiis barrow qaraxa oo ay booliska soomaaliya ku sheegeen inuu ahaa mino ayaa ka dhacay degmada daynile ee gobolka banaadir waxaana ku geeriyooday sida laamaha amnigu xaqiijiyeen laba arday halka shan kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka booliska soomaaliya saadiq doodisho oo qoraal kooban la wadaagay saxaafadda ayaan bixin faahfaahinintaasi dheeri ka ah laakiin xogta laga helayo goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegaysa in sidoo kale ay jiraan dhaawacyo soo gaaray askar ka tirsan dowladda soomaaliya oo saarnayd gaari nuuca dagaalka ah oo goobtaasi marayay balse qaraxu uu haleelay gaari ay dad shiciba saarnaayeen dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho lagu toogtay cabdulle axmed iyo cumar aadan maxamed oo horay maxkamadda ciidamada dowladdu ay ugu xukuntay dil kadib markii la sheegay in lagu helay dembiye la xidhiidha dilal iyo ka mid noqoshada al-shabaab maxamed cabdulaahi khaliif oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ayaa dilka kadib ka hadlay xukunkii maanta la fuliyey kaasoo ka dhacay suuq boocle ee degmada dharkiin waxayna maxkamadda ku xukun dil toodasha ah oo ah qisaasta marxumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd lix iyo tobankii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo labaatan maanta oo ay taariikhdu tahay saddexdii bishii koobiyo tobnaad laba kun labiyo laba waxaa lagu fuliyey xukun dilka ahaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho lagu toogtay dhowr qof oo horay maxkamaddu ay dilal ugu xukuntay kuwaasi oo ahaa xubno al-shabaab ka tirsanaa oo la sheegay in lagu helay dembiye la xidhiiray dilal geesta kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta shir guddoomiyey kulankii khamiisla ahaa ee golaha wasiirada waxaana kulankaasi looga hadlay arrimo la xidhiira gurmadka dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii sagaal iyo labaatankii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo arrimo maaliyadda dalka la xidhiira gaar ahaan qorshaha deen cafinta qaranka sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya cabdicasiis barrow v o a muqdisho